dadka muslimiinta ah ee maanta halkan isugu yimid ee dhammaanteen kana soo qayb galay munaasabadda muhiimadda inoo leh aad baan idinkaga mahadnaqayaa imaantinkeenna waxaan mahad u naqayaa muasasadda almanhaaj iyo madaxda masaajidka oo iyagu sanad walba iyo wakhti walbaba geliyey wakhtigooda iyo juhdigooda iyo dhaqaalahoodaba geliyey in xafladdan iyo munaasabaddan wanaagsani ay noo dhacdo iyana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa maad waxaa iskale sidoo kale macallimiintii iyo culimmadii ka qayb qaadatay tartanka laftigiisa iyana aad bay u mahadsan yihiin waa idin mahadnaqayaa dhammaantiin sharaf bay noo tahay inaan kala soo qayb galnay xafladdan waana waajib dowliya weeye sababtu waxaa weeye waajibka koowaadee dowladdu leedahay waa inay dadka diintiisa ku ilaaliso dalka ilaaliso diintana ku ilaaliso waajibka koowaadee dowladdu leedahay weeye marka waxaan u nimid ma aha xafladaan ka soo qayb galayne waa shaqadayadii iyo waajibka iyagii weeye midna saaran weeye dhammaanteen runtii horena waanu idhi waa barnaamij wanaagsan oo dhanna weynaynaya koruqaadidda diinta islaamka iyo qur-aankeena kariimkaa dhanna dhiirigelin u ah fikir fiicanna ah oo ah barbaarinta ubadka in gacanta lagu hayo tartamo loo sameeyo diintooda saxdaa la baro waa waxaad wanaagsan weeye waad la socotaan dhowr bilood ka hor halkaa waxaa aanu ku qabanno hadda ku haynaa dad aada u yaryar oo dhallinyaro ah oo la soo khalday hadda diinteenni diin ka duwan lagu soo akhriyey marka haddana sida uu sheegayo agaasimaha guud u socdo tababar iyo in dib loo baro diintooda iyo waxaa dhabtaah diintu ay farayso iyo diintu wanaagga ay leedahay iyo sida diintu ay nabadgelyada iyo horumarka iyo nidaamka ay u ilaaliso la baraya wey qofka dhallinyarada ahi da-da hadda toddobo ilaa afar iyo toban sano waxaa la yidhaahdaa waa qofku formative years waxa la yidhahda dadku qofku uu suubsamo weeyo qofku maskaxdiisa waxaa lagu shubaahi ay tahay waxaa mar walbaaba haraya oo aahaarta ku reebaya ay tahay marka wakhtigaas dhallinyaradeenna ay korayso inaannu ilaalinno diinta lagu ilaaliyo lagu barbaariyo wanaagga iyo islaamnimadana la baro waa waxa aada u wanaagsan waxa ay culimmadu iyo tartankaanu ka qayb qadanayana taa wey dabcan waxa bayska u ah marka waxaa weeye oo iyana mahad gaara iska leh waa aabbayaasha iyo hooyooyinkii iyo ehelkii soo barbaariya ayaga macallinku dee wakhti yar buu la joogayaa dhiirigelintuna wakhti yaroo kooban bay leedahay laakiin meesha wax ka hunkamayaan oo dhabta iyo barbaarinta saxdaahi ay ka dhacaysahay waa guriga laga soo toosaya wey marka in laga warqabo oo wakhtigaas isaga ah isha lagu hayo barbaarintoodu waa muhiim waxaan rajaynaynaa marka insha allaahu inta guulaysatay oo hadda jaa-isooyinka la siinayaa waa u hambaryeelina laakiin waxaa kasii muhiimsan inta tartan ka qayb gashay laftigooda kulligii waa wada guulaysatay insha allah waxaan rajaynayaa sanadka dambe in idinka mida laftigeenu inaad guulaysataan tana waxay u tahay waxaa weeye dhiirigelin iyo in dadaalka aad sii wadaan oo meesha aad ka sii wadaan waana ku faraxsanahay hadda sida maxaa cabdulahi wadaad shee abdulahi noo sheegayey in dhalintii puntland ay kaalinta koowaad soomaaliya ka galaan kabacdina adduunka kaalin muhiima ina konton iyo shan wadan miya inay kaalin saddexaad uu ka galo cumar cusmaan cali waa wax aada u wanaagsan weeye waxay muushinaysaa runtii dadaalka halkan lagu hayo mirdhalkiisii weeye sharafay u soo jeedeen puntland iyo shacabkeedaba waxaan rabnaa marka innaga oo wada jirna oo waalid iyo culumo iyo macallin iyo xukuumad inaanu ka qayb qaadanno in ay diinteennu aan ilaashanno in dhalinteenna wanaagga aan ku barbaarinno laftigooda la baro qur-aanka in la xafido keliya mooye qur-aanka laftigiisii iyo waajibaadka qofka muwaadinkaa saaran iyo aqoonta civic educationka oo ah wadaniyadda ya ilaalinta diinta iyo dalka intaba in lagu barbaariyo mar walba lagu dhiirigeliyo la dhinac taagan yahay oo ay manaahijteenna ka mid tahay iyana waa wax muhiima meesha ku jira wey sababtoo ah waxaa lagu jiraa wakti casri ahoo qofka dhallinyarada ahi inta uu ula joogo oo qur-aanka iyo iskuulka jooga mooye inta kalena de social media iyo facebook iyo twi maxaa la yihahdaa whatsapp iyo fiber iyo waxaasaa lagu wada jiraa marka ilmaha waanada ku haystaayo waana kula dagaalamaya dad kalea nagu haysta nimankan sharwadayaashaana waa yaqaani naftigooda si aaladahaas loo isticmaalo oo waxaad arkaysaa guri yaroo gurigooda si u jooga maalinta meele waa la waayo kabacdina kun kilomitr ka badan lileeya waa uu joogaa waxyaabaha waxaa weeye adag oo hadda si adag inaan uga hortagno oo la dagaalanno loo baahan yahay weeye marka guriga adoo jooga oo qolka uu kuu jiifo ayaa lagugu haystaayoo qolo kale ay waxay rabto ku shubanaysaa marka inaannu fiiro dheer iyo aragti dheer u yeelanno ayaan rabna insha allahu waa rajaynayaa in isbeddelka dawriga ah oo dhacaahi horumarkeenu horumarkaasina uu keeno wax badan oo oo dhallinta maanta u ah waxyaabaha hadda aan runtii aan nasiib darada ahun haysto oo tahriibka iyo shabaabka iyo burcadbadeedka iyo waddaan lagu dhimanayo rajo la-aantu inay baaba'do insha allah laguna dadaalo in loo yeelo wakhtigooda inta ay waxbaranayaan mooye inta kalena nidaam ay ku soo shalaasgalayaan oo isugu yimaadaanoo ay wanaagga dhanka wanaagga iyo laga tuso oo loo sameeyo ama ha noqoto tartan qur-aan ama ha noqoto shaqooyin kale iyo activity kale oo ayaga lagu barbaarinayo oo horumar lagu gaarsiinayo insha allah aad iyo aad baan mar labaad ka mahadnaqayaa martiqaadka waxaan rajeynayaa sanadka sanadkiisa kale in ilaahay nabadgeliyo iyo guur iyo horumar iyo wada jiri midna unu gaarsiiyo sanadka soo socdaana halkaan kasii ambaqaadno ilaahayna diinteena nagu xafido ayaan rajeynaya aad iyo aad baad u mahadsantihin